foornileyda magaalada jowhar ayaa ka warbixiyay caqabadaha ka jira habka wax soo saar ee rooti maadaama hal laga kulmaan dhibaatooyin badan oo saameeya faa'iidadooda cabashadooda ayaa iftiiminaysa in qarashaadka soo kordhay iyo arrimo kale oo farsamo ay ka dhigayaan in ganacsigooda noqdo mid aan faa'iido lahayn bashiir maxamed waxa uu ka mid yahay maalgeliyaasha mid ka mid ah foornayaalka ku yaala magaalada jowhar waxa uu inooga waramay isbedelka ku yimid shaqada foornada asigoo codsaday caawimaad waxaan jeclaan lahayn in hay-adana maalgeliyo ayna qaataan si ou u holmaro rootiga aan soo saarayno oo hadda ah laba qab kaliya waxa continiuga ah waa rooti waxaa jira adiga marmarka qaar adiga dad loo duwayo sida buskutkao kale sida looskao kale dolshada laakiin daa'iman ma socdaan waa waqti waqti sida buskutkao kale ciidihii ayaa la samaystaa marmarka kale bishii baad arkaysaa hal qof ku socdoo ku dhahayo buskud baan rabaa inaad ii samayso marka nolol maalmeed meel laga maari kara ma aha muhiimada maanta waxa joogtada ah waa rootiga oo caaw hadduu kugu soo baara xitaa sacaas talaajad aadan u isticmaali karin warshad oo maanta electronic horumarka la gaarina ma haysano oo dib in loogu celiyo rooti cusub laga soo saarayo dadkii waxayna leeyihiin rootigiina waa baarixi ganacsatadii anaga naga qaadanaysay anaga waan isku macaanay anagii burka deen baan kusoo qaadnaa ganacsatadii anaga nagasii tirsanaysa deen bay nagasii qaatooyaan marka xalka meeshau maraayo alla un iyo dadkii howshaas faraha kula jiro ayaa ogaan karo burkii waa nugu qaaliyeen wa dad noona xaayo oo sacaas bur raqiis ah marka la helo shacabki shaqa inuu shaqa helo ayuu wax ku iibsan karaa dhalinyarta boqolkiiba sideetan baaga muudaba wuxuu jeclaa gaadiga rooti markala siwad inuu xabad ka degsado marka mashkilada ma haysato haddaad ogaan lahaydeen wax waxaad noo samay lahaydeen wacyigelin aada iyo aada u weyn si nala aqoonsado in rootileyda lagu tiirsan yahay oo baledka magaalooyinka iyo tuulooyinka waxaan anaga soo sameynay casho laga samaysto lagu quraacdo lagu qadeeyo in aan wax hayno inalana ogyahay maba u haysanaba sababda rootigeena rooti leegu samaysaa rooti lee lee lemu taaganayo haddii nala ogaa lahaa waxtarkayna iyo juhdiga aan u bixinayna dadkayna waxaa nala samay lahaa dadna taabageliyo ma haysano cabashada foornoleyda magaalada jowhar waxay muujinaysaa baahida loo qabo in si wadajir ah wax loogu qabto caqabadaha soo food saaray habka dubista rootiga